muqdisho waxaa lagu qabtay munaasabad lagu taageerayay ku biirista soomaaliya dallada bulshada bariga afrika taasoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka socotay dowladda maamulka gobolka banaadir ganacsato iyo qeybaha kala duwan ee bulshada wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga xukuumadda federaalk soomaaliya cismaan maxamed cabdi daalo ayaa ka warbixiyey dadaalka dowladda soomaaliya ay ku bixisay sidii ay uga mid noqon lahayd ururkan islamarkaana ay uga faa'iidaysato xoojinta ganacsiga dalka si ganacsatada soomaaliyeed ay uga shaqaystaan dalalka xubnaha ka ah dalladan
markaan ku biirna kadib waxaan faa'iidaynaa marka waxaan faa'iidaynaa dadkeenna soomaaliyeed sida hore looga dhawaajiyey toddobada dal ee hadda la sheegay ee siddeedda ku nahay soomaalidu way joogtaa iyagoo qaarkood ku joogay inay etoobiyaan yihiin inay yihiin kenyaan inay yihiin yurub inay yihiin maraykan inay ku joogaanaa laga yaabaa baasabuuro kala haystaan laakiin hadda waxaan oo suuragelaya iyagoo sarkibkar u taagaya soomaali ah baasaboorkooda haysta inay ganacsigooda si xor ugu shaqaystaan soomaaliyaa nahay sinjigeennu waa cad yahay sumaddeennu waa caddahay sidaas ayaa xaquuqdeenna waxaa laga yaabaa dad badan hantidooda gabbasho kula jiray oo soomaaliyeed in maanta ay hantidooda bannaanka soo dhigan karaan xaquuqdoodana ay helayaan oo aan la dhici karin ama aan la haddadi karin marka meeshaan waxay noo sahlaysaa inaan xaquuqdeenna soomaalinimo inaan ku helna ayay noo sahlaysaa intaas kadib waxaan leenahay heeb dheer isku socodka ganacsiga soomaaliya iyo afrika ayaan sahlaynaa dalka in la warshadeeyo dadka soomaaliyeed waxay leeyihiin dalalkaas way naga horeeyaan nagama horeeyaan firfircoonnideenna iyo aqoonteenna iyo kartideenna markii loo fiiriyo waxaan ku gaaraynaa muddo yar oo kooban ayaan ku gaaraynaa hadduu ilaahay yidhaahdo dalkeennana waa warshadaynaynaa wixii aan soo saarnana waa u iibgeynaynaa ganacsatada way joogaan ganacsiga wuxuu ku xidhan yahay population uu ku xidhan yahay
sidoo kale guddoomiyaha rugta ganacsiga soomaaliyeed maxamuud cabdikariin gabayre oo munaasabadda ka hadlay ayaa ka sokow in uu bogaadiyey ka mid noqoshada soomaaliya dalladan waxa uu dhinaca kale sharaxaad ka bixiyey waxa ay ganacsatada soomaaliyeed ka faa'iidaysan karto
waxaan leeyahay si gaaray annaga farxad noogu tahay ganacsatadeenna waxaan kaloo rabaa inaan u xaqiijiyo dadkeenna soomaaliyeed weliba khaasatan ganacsatadeenna iyo soomaalideenna waxyaalo badanoo u baahna inay noo daaweynaysaa oo ay ka mid tahay soomaalideennu waxa weeye waa dad socod badan waa dad traabal badan waa dad aad afrika ugu socdaa marka barnaamijkaani wuxuu qayb ka noqon doonaa socodkeennii in uu macno u sameeyo oo aan noqonno dad milkiilayaal ah oo wax kale dalalka ay tegayaan oo maxaanku irahda aan marti ka ahayn toddobada waddan oo aan ku biirno sideedda ku nahay dhammaanteen waxaan su nahay marka dad isu furan oo walaal ah oo aan dhinaca immigrationka aan aad ugu dhibyaraan doono midda labaadoo faa'iidada ganacsatadeenna sida gaarka ah ay u helayaan waxay tahay annaga shaqada hadda loo diyaar garoobaya oran usii qabannayba ganacsatada soomaaliyeed waxay deggan tahay toddobadaas waddan intooda badan waa deggannahayba annaga haddaan ka shaqaysannaa haddaan si oo xooggan ugu dhex jirnaa laakiin waxaa noo soo biirtay inaan heli doono xurriyad oo aan maarata aan xoog badan aan ku yeelan doono oo xoolaheennii aan la soo bambixi doono oo aan ku faani doono oo aan ka mid nahay maxaan ku ihahdaa bulshada daladda bariga afrika aan qayb ka nahay oo markaan wixii ka dambeeya aan si xorriyada ula ganacsan doono
guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale oo maamulkiisa uu soo qabanqaabiyey munaasabadda ayaa ku booriyey dadka soomaaliyeed in ay u diyaar garoobaan sidii ay wax ula qaybsan lahaayeen dalalka ku jira ururkan iyagana ay uga faa'iidaysan lahaayeen adduunka waxaa laga yaabaa dowladaha qaarkood inaysan wada haysan marka bar xoolaad iyo beer iyo bad cidda haysata idaa loo marti yahay marka annagaa noola marti yahay marka waa inaan dadka marti soornaa soona dhoweynaa laakiin waxaa layska rabaa sidaan uga faa'iidaysanaynay arrintaas ayada ah waxau yidhi haddaaye gabayna waa runtiis soomaalidu waa dad firfircoon hadda markaad tagtay nairobi ama kenya ganacsiga ka socda yaa u xoog badan soomaalida kambaala haddaad tagtay yaa ka ganacsado soomaalida meelo kaleoo lamida sidii south africa oo kale yaa ka ganacsada soomaalida dubay yaa ka ganacsada soomaalida suudaan junuubu suudaan ka ganacsanaya soomaalida soomaalidu marka waa dad firfircoon oo nool waxaan leeyahay marka hadda kadib indhahooda dalkooda ha qabto maalgashiga magaalada muqdisho ee soomaaliyaa rabtee soomaalida u soo jeestaan aan leeyahay intaas kadib saan ka wada laga wada dhawaajiyey nin baa waxaa la yidhi hadda ka hor fallaarta matansalka kaaga dheganaa lagaa siibaa amase midda isha kaaga mudan wuxuu iri midda salka iiga mudan halayga siiba horta aan salka dhulka dhige dowladnimadu sal dhulka dhigi mayso haddii aan dastuurkan ku-meelgaarka aan laga bixin dhammaystirka dastuurka cid hortaagana waxaan leenahay si kastoo ay ahaato soomaaliya ayaa ku guulaysatay xubinnimada ururka bulshada bariga afrika ee loo soo gaabiyo e a c oo afar iyo labaatanka bishan ay si rasmi ah ugu biirtay si kastoo ay ahaato dad badan ayaa aaminsan in ku biirista soomaaliya ee dalladan bulshada bariga afrika ay wax weyn ka faa'iidaysan karto inkastoo ay jiraan dadka qaar oo iyaga rumaysan in aysan wax badan ka faa'iidaysan karin soomaaliya marka la eego tirada dadka ku jira dalladan ee waddamada qaar oo ay u arkaan in culays badan ay soomaaliya ku tahay saynab abuukar v o a muqdisho